maalinkii boqol labaatan iyo saddexaad oo xidhiidha ayuu galay dagaalka iyo duuqiimaha yahuudda ee jiida khaza iyadoo ciidamada yahuudda ay geysanayaan duuqiimo xoogan oo ka dhan ah maatida reer khaza waxaana dhanka kale ay ciidamada yahuudda wajahayaan dhigbixi ugu darna iyagoo maalin kasta ay dhimasho iyo dhaawac noqonayaan askar iyo saraakiil badan saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada yahuudda geysteen duuqiimo xoogan oo ay ku shiideen tiro ka mid ah muslimiinta khaza iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxaana duuqiimaha ugu xoogan la kulmaya dadka ku dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga jiida khaza magaalada kanyonis oo ah magaalada ugu weyn ee marinka khaza ayaa ka mid ah magaalooyinka sida arxandaraday u duqeynayaan ciidamada yahuudda saacadihii lasoo dhaafay bartamaha magaalada kanyonis duqeyn ay ka fuliyeen ciidamada yahuudda waxaa ku shiiday tiro ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta ay ka dhacday duqeynta sideed qof oo ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa ku shiiday duqeyn cudwaaniya oo ka dhacday magaalada kanyonis ee koonfurta magaalada khaza isbitaalka lamal oo ka mid ah isbitaalada ku yaala kanyonis ayaa maalmo xidhiidha la kulmaya go-doomin dhan weliba ah oo kaga imaanaya ciidamada sahaynada yahuudda diyaaradaha cadowga yahuudda ayaa saacadihii tegay duqeeyey guri ku yaala magaalada rafax ee dhacda xuduudda masar waxaana ku dhintay afar ruux tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay soo sheegayaan wariyaasha ku sugan marinka khaza magaalada kanyonis duqeyn ay ciidamada yahuudda ka geysteen waxaa ku shiiday afar iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan waxay sidoo kale ciidamada yahuudda xasuuq jamaaciya ka geysteen bartamaha jiida khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza ayaa sheegaysa in diyaaradaha yahuudda iyo taangiyadooda ay saacadihii tegay ku kaceen saddex iyo toban xasuuq wuxuushlimo ah oo ay ku shiideen in ka badan boqol toban iyo saddex ruux waxaana ku dhaawacmay ku dhowaad laba boqol iyo shan qof ciidamada gumaystaha yahuudda waxay duqeyn xoogan ka geysteen guri ku dhegan isbitaalka naasid ee magaalada kanyonis sidoo kale waxay duqeeyeen madrasa taabacsan hay-adda onorwa halkaasoo hoy u ahaa dad ka soo barakacay guryahooda guryo badan oo ku yaala bartamaha jiidan khaza ayay ciidamada yahuudda ku xidheen qaraxyo waxaana gebiyahanba burburay guryaha sida ay soo warinayaan wariyaasha ku sugan bartamaha jiidan khaza madaafiicda goobta ayay ku beegsadeen yahuudda bariga magaalada khaza kooxaha gurmadka deg dega waxay sheegayaan inaysan u gurman karin dadka ku dhaawacmay duqiimaha sababa ku aadan duqiimaha diyaaradaha yahuudda oo joogto ah qof walba oo nuuxsadana beegsanaya marka laga yimaado duqiimaha ay geysanayaan yahuudda xaqiidiinta ah waxay ehelkeena ku dhaqan khaza wajahayaan dhibaato ku aadan gurmad la-aan maadaama hay-addii unurwa ay ahayd hay-ad inta badan gaarsiin jirtay gurmadka jiida khaza ay eedeysay sahaynada yahuudda afhayeen u hadlay hay-adda bisha casi falastiiniyiinta waxa uu sheegayaa in waddada loo furo gurmadkii la gaarsiin lahaa dadka ku dhaqan jiida khaza kuwaasu ay xaaladoodu sii adkaanayso mar walba oo hakad galo gurmadkii la soo gaarsiin lahaa dad badanna ay u dhimanayaan gaajo waxauu sidoo kale sheegay in ciidamada yahuudda ay rasaaseeyeen goobo ay ku sugan yihiin dad barakacyaal ah taangiyada iyo gawaarida gaashaamana ay jiirsiiyeen goobaha ay ku hooyan lahaayeen dadka barakacayaasha ah
waxaan maanta sameynay inaan marin u furno dadka qaxootiga ah ee ku sugan isbitaalka iyadoo weliba aan ku dhex jirno qoryo fiiq ay nagu hayaan ciidamada yahuudda iyo dabaabaadkooda kuwaas oo si toos ah noogu hanjabaya islamarkaana sheegaya inay dili doonaan cid weliba oo sii joogta isbitaalka madaafiicda waaweyn ee goobta ayaa kusoo dhacaysa dhismayaasha ay dadka qaxootiga ah ku sugan yihiin barakacayaashu waxay goobta uga tageen alaabihii ay wateen iyo daawooyinkooda xitaa kuwa naafada ah garbaha ayaa lagu qaaday iyadoo lasii marayo waddooyin adag oo cidhiiri ah weliba aan la kulmaynu handadaadna loo geysanayo waxay sii mareen baro kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamada yahuudda si dhammaystiran ayaa loo baaray qayb iyaga ka mid ahna waa la qafaashay dadka ay qabteen ciidamada yahuuddana waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan waaxda caafimaadka oo nala shaqaynayay
wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirakoobkii ugu dambeeyey soo saartay waxay ku sheegtay in shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo markii uu bilowday duqimaha cadowtooye ee yahuudda ay marayso labaatan iyo toddoba kun shan boqol siddeetan iyo shan oo shuhaado ah dhaawacyaduna ay marayaan in ka badan lixdan iyo lix kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed ruux waana tiro aad u badan marka loo fiidiyo dadka ku dhaqan marinka khaza dhinaca kale ciidamada yahuudda ee ku sugan jiida ghaza ayaa wajahaya weeraro xoogan oo kaga imaanaya dhanka kooxaha muqaawamada falastiin kaasoo khasaare kala duwan oo baaxadda lagu gaarsiinayo waxaana maalin walba sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee gaaraya ciidamada yahuudda kooxaha muqaawamada ayaa geystay silsilado howlgallo ah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro ka mid ah ciidamada yahuudda waxaana lagu gubay gawaari badan oo ka mid ah gawaarida dagaalka iyo kuwa ciidanka xaafadda sabar iyo mandiqada tallal hawa waxay ciidamada muqaawamada boqol iyo toddoba sawaariiqa ku garaaceen kooxo ka tirsan yahuudda oo ku sugnaa deegaanadaasi waxaana halkaasi ku burburay wixii gaariyaha oo yaalay meesha halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen askartii ku sugneed halkaasi sidoo kale deegaan ku yaala bartamaha marinka ghaza waxay ciidamada muqaawamada hoobiyo ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda iyadoo dhanka kale ciidamada yahuudda ay la kulmeen weerar dhabagal ah oo ku bilowday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana kamiinkaasi ku dhintay tiro askar ah halkaas oo ku gubtay gawaari badan oo ku jira gaari mikraaf ah kaasoo u haleelay gantaalka alyaasiin boqol iyo shan xaafadda lamale galbeedka magaalada qalyonis waxay ciidamada yahuudda kula kulmeen weerar loo adeegsaday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed oo soo gaaray ciidamada yahuudda ee sida dulmiga ah kusoo galay jiida ghaza iska horimaad khasaare baaxad le dhaliyay oo u dhexeeya ciidamada muqaawamada iyo askarta yahuudda ayaa ka dhacay bartamaha magaalada kanyonis waxaana looga itaalroonaaday iskahorimaadiyadaasi ciidamada yahuudda ciidamada yahuudda oo ku sugan guri ku yaala galbeedka magaalada kanyonis ayaa la kulmay weerar xoogan waxayna u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askartii kaafiliintaha ee ku sugnaa guriga